Bangiga IBS faraciisa magaalada Kismaayo ayaa tababar aqoon kororsi ah waxa uu qabtay ku dhawaad soddon haween ah oo ganacsiyo yaryar ku leh magaalada Kismaayo kuwaas oo hore bangiga maalgelin ugu sameeyey tababarkan ayaa haweenka lagu barayaa sida loo kobcin karo ganacsiga guulaystay waxaana goobta ka hadlay qaar ka mid a haweenka ka faa'iidaystay tababarka ayaa u mahad celiyey bangiga abs faraciisa magaalada kismaayo iyagoona sheegay in si weyn ay u caawiyeen kasoo qayb gashay anigoo ah firdowsa maxamed faarax saddex jeer ka qaatay hadda la sugaayo alxamdulilah shukri baahideenan way dabooleen b s hayad walba oo kalluumaysi oo noo imaato intay dan ku xariirsantihiin i b s bangigeena sheegnaa kheyr allaa siiyo baabuuraa ii gadeen baabuur labaadaan ka gatay inkastoo shil oo naga gaday haddana baabuurkii saddexaad aan kasoo rajeynayna inayna siiyaan i b s walowlka madaxay noo saarantahay iyo wixii ka shaqeeya iyo wixii maamula oo karka xukumo oo dhan
waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka ee jubbaland waxaan ka mid nahay haweenka ka shaqeeya suuqa in muddo ah waxaan maanta meeshaan isugu imaanay ee noogu yeertay seminaar ah i b s bangi oon aada iyo aada usoo dhaweyneyno in muddo ahna aan kasoo qayb qaadanay markaan faahfaahiin ka bixiy horta bangi lamid ah kismaayo kuma yaalo inta bangi oo kismaayo ka shaqeyso markaan faahfaahiin toos ah ka bixiyo dadka waxaan ka mid ahay lambar koow markii la aas-aasa iyadoon xarun lahayn ka qayb qaateen oon guryaheyni iyo xaafadaha ay nagu diiwaangelisay oo guruub dhan lix iyo labaatan ruux u keentay dabaq la dhaho hoos weyne oo ku yaalo dahabshiil dabadeeda dambe ama dhinaceeda kasoo horjeedo adiga aada iyo aadaan u ammaanaynaa tiraka waxaan ka qaadanay saddex jeer hadda waxaan halkaan u fadhinaa markii afaraad hadduu ilaahay idmo oo ay nagu soo xushay su ilaahay ogyahay inaan dad wanaagsannaha waayo qof xun hadduu mar ku xumeey waa og tahay inaan dib dambe loo weecan doonin lacagaha waxaan kow kala soo jaan qaadnay shan boqol oo doolar haddana waxaan marihaynaa ilaa iyo heer laba kun saddex kun nin walba suu u fiican yahay ama wixii markaas uu ka codsaday boqolkiiba markii dadkaas labaiyo toban ay u saarantay iyada sideed doolara u saaran aada iyo aad bay bulshada ama ganacsatada yaryarka oo bisnisyada ay usoo kubcisaa bangiga i b s ayaa wado dadaalo lagu dhiirigelinayo haweenka ku jira ganacsiga yaryar